halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa nooga dhegaysataan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaaliyo afartanka mitrban herarka femiyada geeska africa iyo internetka oo aad naga dhegaysataan v o a somaly com
habeen wanaagsan dhegaystayaal waa habeen isniina taariikhduna ay tahay sagaalka bisha maars ee sannadda labada kun iyo shan iyo tobanka kuna soo dhowaada barnaamijka wacyigelinta dabaysha iyo madadaalo qayb ka mida barnaamijkeenna oo si wada jira u daadiinayaan anigoo ah cabdiraxmaan xuseen fure iyo xuseen barre
xuquuqda carruurta waxay u baahan tahay mas-uuliyad dadkuna waxaa laga yaabaa inaysan qabin wacyigelin ku filan oo ah qofku xaqa uu leeyahay ama qofka aan mas-uulka waxaa loo yidhi mas-uul qofku hadduusan tasha karin mas-uula laga yahay marka cidda mas-uulka ka ah laftigeedu waa inay mas-uuliyad la xisaabtanta heshaa haddaba waxa aan ku talin lahaa in dadka loo helo gaadline
doctor xasan cali maxamed oo ka mid a dhakhaatiirta magaalada muqdisho oo ka hadlaya fikirkiisa ku aadan shuruuc loo helo dhowrista xuquuqda carruurta ay u leeyihiin in laga tallaalo xanuunnada dilaaga ah oo ay dabayshu ku jirto barnaamijka wacyigelinta dabaysha oo mawduuca ku saabsan ayaadna ku maqli doontaan goordhow qodobada kale aad dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah xubintii aragtida guuxa dadweynaha oo toddoba aadkan ka imaanaysa magaalada muqdisho sidoo kale waxaad maqli doontaan qaybtii saddex iyo tobnaad ee sheekadii xiisaha lahayd ee lama huraan kaalimahu sugaantu oo meesha kama maqna
dooqaygiyay taan doortay dumar kala baxaakaan doonayay aan muddo badan darbiina sugayuubayo
intaas iyo qodobo kale ayaad idiinku haynaa laakiin marka hore ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka u door korona
madaxweynaha dalka maraykanka barack obama ayaa sheegay in horumar laga gaaray wadahadallada ku saabsan hubka nukleerka ee dalka iiraan walow weli uu jiro farqi u dhexeeya labada dhinac isagoo wadahadallada lasoo afjari doono sheegay haddii lagu heshiin waayo heshiis aqligal ah obama ayaa hadalkan ku sheegay waraysi horey looga soo duubay oo shalay laga sii daayey barnaamijka face the nation ee ka baxa telefishinka c b s isagoo intaasi ku daray in heshiis kasta oo la gaaro uu noqon doono mid kormeerayaasha ka socda wadamada reer galbeedka ah u ogolaanaya inay soo xaqiijiyaan in iiraan aysan samaysanin hubka nukleerka ee dhanka gulufka ama colaadda obama ayaa sheegay in la sameeyey horumar lagu soo yaraynayo farqiga u dhexeeya labada dhinac walow ay jiraan buu yidhi weli farqi u dhexeeya labada dhinac balse dhinaca kale sheegay in bilaha soo socda la rajaynayo in go-aan laga gaaro arrintaasi ku aadan hubka dalkaasi iiraan dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda suuriya ayaa sheegaya in weeraro dhinac cirka ah oo uu maraykanku horkacayo lagu duqeeyey warshad sifaysa shidaalka oo ku taala waqooyiga suuriya axaddii shalay halkaasi oo ay ku dhinteen soddon qof ururka isha ku haya arrimaha xuquuqda aadamaha ee suuriya oo fadhigiisu yahay magaalada london ee dalka britain ayaa sheegay in warshadaasi sifaynta betroolka ay adeegsanayeen maleeshiyaadka ururka daacish islamarkaana dadka ku dhintay ay isugu jiraan shaqaale warshadaasi ka howlgalayay iyo qaar ka mida maleeshiyada daacish diyaaradaha dagaalka ee isbahaysiga xagga hawada ka taageeraya ciidamada ciraaq si ay ula noqdaan dhulka ay daacish hore u qabsatay ayaa waddankaasi ka fuliyey ilaa laba kun iyo saddex boqol oo weerar oo gudaha ciraaq iyo suuriya tan iyo bishii agost sida ku xusan macluumaad laga soo ururiyey wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka dowladda ciraaq ayaa dhowaan ka codsatay caalamka in laga caawiyo sidii loo difaaci lahaa xarumaha kaydka taariikhiga ah oo ay burburinayaan kooxda daacish toddobaadyadii dhowaa xogayaha guud ee qaramada midoobay banki muun ayaa war qoraal ah oo uu soo saaray ku sheegay gelinkii dambe ee xaddii shalay inuu aad uga xumaaday burburka ka dhanka ah goobaha taariikhiga ee dhaqanka oo ay ku jirto xarunta hiddaha dunida ee hay-adda unesco ay ku leedahay magaalada xatra ee waqooyiga ciraaq ciidamada jaad iyo nigeria ayaa magaalada damaas ee waqooyiga dalka nigeria dib u qabsaday kadib markii ay dagaal halkaasi kula galeen ururka boko xaram magaalada ayaa ciidamadu ay qabsadeen ayaa la sheegayaa inay ku taallo xuduudka ay wadaagaan wadamada nijer iyo nigeria taasoo lagu tilmaamay guul soo hoyatay ciidamada isbahaysiga ee dagaalka kula jira ururka boko xaram wararka ayaa sheegaya in intuu dagaalku socday halkaasi ay ku dhinteen toban askari oo ka tirsan ciidamada jaad halka labaatan kalena ay ku dhaawacmeen iyadoo wararku waa intaasi ku darayaan in laba boqol oo ka tirsan dagaalyahanada ururka boko xaraam ay halkaasi ku dhinteen walow aysan jirin cid madax bannaan oo warkaasi caddaynaysa afhayeenka milatariga nigeria sarreeya gaas chris olokolori ayaa sheegay in dagaalka ka socda dhanka xuduudda ay la wadaagaan jaad ay taageero ka helayaan dowladda ay dariska yihiin ee jaad
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington iyadoo dunidu ay dadaal ugu jirto la dagaalanka iyo ciribtirka cudurka dabaysha ayaa waxaa wadamada qaar ku adag waalidiin badan inay caruurtooda tallaalaan waxaana ugu wacan aqoon la-aan ka haysata faa'iidada tallaalka iyo khuraafaadyo kale oo laga aaminsan yahay haddaba suuragal ma tahay in maamulada ka jira dhulka ay soomaalidu degto ee geeska afrika ay soo saaraan shuruuc lagu dhowrayo xuquuqda ay caruurtu u leedahay in ay helaan tallaal waalidiinta iyo cidda ka mas-uulka ahna caruurtaasi lagula xisaabtamo qaadashada tallaalka gaar ahaan ka dabaysha waryaheena magaalada muqdisho xasan kaafi qoyste ayaa warbixin arrintaasi uu ku eegayo inoo haya
cudurka boolyada oo ah xanuun naafeeya bukaanada uu asiibo gaar ahaan caruurta da-doodu ka hooseyso shanta sano ayaa inta badan waxaa jirta in waalidiinta qaarkood aanay ku baraarugsanayn halista cudurka iyo waxyeelada baaxadda leh ee uu u geysto dhallaanka soo koraya waxaana dhacda in mararka qaarkood ay soo ifbaxaan waalidiin aan iyagu ubadkooda kala tacaalin cudurkaasi sababo la xiriira faham la-aan ka haysata faa'iidada tallaalka haddaba si arrintaasi looga siraad karo ayaa qaybo kala duwan oo ka mida bulshada magaalada muqdisho waxa ay qabaan in guud ahaan maamulada ka jira dhulka ay soomaalidu degto ay sameeyaan shuruuc lagu ilaalinayo xuquuqda ay caruurtu u leeyihiin in laga tallaalo cudurrada dilaaga ah oo ay boolyadu ugu horreyso doctor xasan cali maxamed waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta magaalada muqdisho waxaana uu v o a uga waramay mas-uuliyadda maamulada ka jira geyiga soomaaliya ka saaran dhowrista xuquuqda caruurta waxaana uu tala ahaan u soo jeediyey in la sameeyo shuruuc tilmaamaysa xaqa ay ubadka u leeyihiin in la tallaalo marka laga hadlaayo xaquuqda caruurta waxay u baahan tahay mas-uuliyad dadkuna waxaa laga yaabaa inaysan qabin wacyigelin ku filan oo ah qofku xaqa uu leeyahay ama qofka aan mas-uulka waxaa loo yidhi mas-uul qofku hadduusan tasha karin mas-uula laga yahay marka cidda mas-uulka ka ah laftigeedu waa inay mas-uuliyad la xisaabtanta heshaa haddaba waxa aan ku talin lahaa in dadka loo helo guideline sheegaya cudurkan mar haddii maahir ama dad maxay ahayd aqoon u laho ay xaqiijiyeen in sidii caruurta looga badbaadi lahay ay tahay nidaamkan in ay dadku garawsadaan haddii qofku garawsiiyo waayo in loo helo sharci xakameeya oo qofka damaanad qaada caruurtiisa in la dilaa ma banaana caruurtii haddii aan diliidsi bannaanayn haddii badbaadintiyaa bannaan marka waa in la helo sharci ku qasba qofku inuu caruurta badbaadiyo maamulada iyo cidda gacanta ku haysaan ay ku kantaroosho oo ay arrinkaas ay ku laazimiyaan inay caruurta ay tallaalaan mas-uuliyadda ugu fiicanna waxay tahay in laga fiiriyo in dadka maamulada hayaahay ay ku kantaroolaan waalidiintu inay caruurtoodii tallaaleen cidda aan hadda fulin dardaarankaas asagaana lagula xisaabtamo si loo ogaado ciddii caruurteedii tallaashay iyo ciddii aan tallaalin sidoo kale shucayb cabdulaahi oo ka tirsan aqoon-yahanada magaalada muqdisho ayaa soo dhoweeyey fikirka ku aadan in maamulada kala duwan ee ka jira dalka soomaaliya ay xoogga saaraan qorshaha la xiriira sidii loo yegleeli lahaa shuruuc adag oo lagu taabagelinayo xuquuqda ay caruurta u leeyihiin in laga tallaalo cudurrada halista ah haa way fiican tahay waana fikir lagama maarmaan ah sababtoo ah maamul goboleedku wuxuu u taagan yahay dadka iyo shacabka uu maxaan ku dhahay uu nidaamka uu u sameeyey guud ahaan sharciga uu maamul goboleedka uu leeyahay ama xeerhoosaadkiisa waa in shuruuc shuruuc adeeg ah oo maxaan ku dhahay arrimaha caafimaadka guud ahaan khaas ahaanna arrimaha xasaasiga ah sida cuduradan dilaaga ah ama dabeesha ay ku jirto ummadda u sheegi kara una hagi kara waa inay sameeyaan ayna ku ekaanin sharci une balse tasjiilaadka iyo waxyaabihii fududeyn lahaana lagu daraa waxaa habboon in la helo shuruuc ad adag maamul goboleedada ay sameeyaan maamul goboleed walbana uu juruucdaas uu ku dhaqo waalidiinta khaasatan dhanka wacyigelinta dhanka alla xisaabtanka waalidiinta iyo ku adkaynta arrintan inay ay tahay aasaasi ay u tahay nolosha ubadka si ubad walba oo ma caruurta soomaaliyeed ee ku hoos nool maamul goboleed walba ay u helaan xuquuqdoodii xagga talaalka ahayd talaalka booliyadun maahan dhammaan talaalada guud ahaan cudurada maxaan ku dhahay dilaaga ah ee lixda cudur sida waalidiinta kuwa hooyooyinka uurka leh oo kale in wacyigelin loo helo shuruuc adag loo sameeyo markay uurka leedahay in lagu adkayo inay tagto meelaha maxaan ku dhahay xarumaha maamul goboleed ay u sameeyeen ubadyadaas in maxaan ku dhahay arrimahooda lagula socdo sidaas darteed waxaa mar walba habboon oo lagama maarmaarna ah in la helo shuruuc shuruucdaas oo ah shuruucda caruurta ama xuquuqda caruurta lagu horumarinayo dhanka talaalka guud ahaanba samaynta sharciyo adag ee ku wajahan sidii loo dhowri lahaa caafimaadka caruurta iyo meelmarinta inay helaan tallaalada lagama maarmaanka ah ayaa buddhig u noqon kara in horumar weyn laga sameeyo la dagaalanka cudurrada halista ah sida uu qeexayo maxamed warsame oo ah guddoomiyaha ururka dhallinyarada koonfurta iyo bartamaha soomaaliya shuruucda adawga waxay kordhinaysaa dardargelinta waxay kordhinaysaa talaalkay kordhinaysaa haddaanan shuruuc aanan lagu hogaamin shacabka ama ummadda soomaaliyeed ee ubadka dhalay yacni waxyaaba ma hergelayaan wax walba waxay noqonaysaa qawda maqashiyi waxbaanan haw qabanin laakiin si saxa ay shuruucdaasi ku dhaqangeli kartaa maamulkuna wuxuu u samayn doonaa uu ku yeelan doonaa awood uu ku fuliyo caruurtaasi inay talaal helaan oo cudurada dilaaga ah ee ku hoos yimaada e b i daasi dhammaan lagu daweeyo caruurta soomaaliyeed waxaa aada u habboon oo habboon weliba inay yacni maamulada ay samaystaan shuruuc u gaara ayagoo yacni shuruucdaas gaarka ah ay kula xisaabtamayaan cudurada dilaaga ah ee yacni oo talaalka ah ama loo yaqaano wax la yihahdo e b i wax kasta e b i ay leedahay waa inay samaysataa shuruuc u gaar ah oo ay kula xisaabtami doonaan waalidiinta iyo ubadka iyo dadka dhalay si ay u weydiiyaan waxyaabaha muhiimadda ay leedahay una dhaadhiciyaan shuruucdaasi waa ina awood ay u leedahay yacni dhaqangelinta cudurka cudurkaas e b i da ama cuduradaasi dilaaga ah ee naafeeya ubadkeena nooc walba ha ahaadaane xooggay ku saari lahaayeen ama awoodday ku muujin lahaayeen inay ku dhaqangeliyaan yacni talaalkaas e b i da maxamed warsame ayaa dhanka kale si kooban uga hadlay in sharciyadan oo la hirgeliyo ay qayb ka qaadan karaan sidii waalidiinta loogu cadaadin lahaa inay ilmahooda tallaalaan waalidiinta waxaa lagu cadaadin karaa inay yacni marka hore laga wacyigeliyo loo sheego digniin la siiyo la fahansiiyo dhibka uu leeyahay cuduradan dilaaga ah e b i da in marka hore yacni la fahansiiyo kii fahamkaasi trainkaas la siiyo ee marka hore digniinta la siiyo kadib waxaa lagu xisaabtami karaa in ayagoo wixii og inay fuliyaan laakiin waalidan waxba loo sheegin ama tababaro la siinin ama la ogeysiinin dhibka uu leeyahay dhibka u keeni doono ubadkiisa yacni waxaan aaminsanahay inuusan waalidkaasi wax yani dembigiisa ku lahayn waa in maamulada marka hore siiyaan tababaro kabacdina shuruucdii u dejiyaan ka dhaadhiciyaan hadday ku xadgudbaan ay yani yani ganaaxi doonaan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho waa tahay dhegaystayaal sidoo kale wariyaheena magaalada garowe ayaa isna arrintan kala hadlay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee puntland iyo dhakhaatiir warbixintana nooga soo diray cabdulaahi jaamac cali wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka puntland oo la hadlay v o a ayaa sheegay in ay ka hirgashay helidda tallaalka guud ahaan dalka horta marka hore waxaan runtii halkan uga bogaadinayaa idaacadda v o e da runtii oo ummadda gaarsiisa waxyaalaha waxtarka u leh haatan barnaamijkan runtii tallaalkana ay tahayba waxyaalaha bulshada u baahanta oo asaasiga ah tiirarka ah oo caafimaadka bilow aadanka salka u ah aasaaska u ah annaga maamul ahaan dowladda puntland waxaa ka go-an in ummaddan communitigan ay helaan adeeg caafimaad oo taya leh adeeg caafimaad inuu gaaro dhammaan dhulka iyo dadka puntland waana siyaasadda dowladda uu hogaamiyo profesor cabdiweli maxamed cali gaas iyo madaxweyne ku-xigeenka isaguna cabdixakiin xaaji cumar camey siyaasaddaas fulinteeda waxaa le golaha xukuumadda waxaa gaar ahaan u xil saaran wasaaradda caafimaadka wasaaradda caafimaadka waxaa ka go-an in gaar ahaan tallaalka ay helaan caruurta caruurta inay tallaalka helaan caruurta soomaaliya oo dhan gaar ahaan maamulka puntland runtii wayna ka hirgashay arrintaa way ka hirgashay inkastoo uusan weli jirin sharci dadka ku qasbaya in ubadkooda ay tallaalaan haddana puntland waxa ay sheegtay in weli ay jiraan dad fikrado kale ka aaminsan tallaalka balse ay sameeyaan barnaamijyo wacyigelina oo lagu qancinayo horta sideeda cid si fawdo ah ama ee, ee dhibaato ah uga hortimaada ma jirto laakiin waxaa dhici karta aqoon darro waxaa dhici karta ee, u bislaan la-aan wacyigelin la-aan dadka qaarkiis dad yar oo aan fahmi karin faa'iidada tallaalku leeyahay aan fahmi karin inay u qaataan inay caruurta maarata aysan uba baahnayn wax tallaala gaar ahaan goobaha fogfog oo ee, ee baadiyaha ah ee, bay ka dhacdaa waana dad yar runtii dadkaas yarna in la fahansiiyo oo wacyigelinta lagu fahansiiyo ee, shaqaale waxaaba jiraba u qoran wacyigelinta keliya u qoran baa jira oo ka shaqeeya inay wacyigeliyaan oo dadka fahansiiyaan faa'iidada tallaalka Ee, taas weeye marka midda annagu maarata aan siyaasadda aan ku shaqayno runtii taas weeye Ee, waxaa kaloon ogaanay faa'iidada uu tallaalku leeyahay waan ogaanay haddaba suurtagal ma tahay in maamulada ka jira dhulka soomaalida ay soo saaraan shuruuc lagu dhowrayo xuquuqda caruurtu ay u leeyihiin in laga tallaalo cudurada islamarkaana waalidkii ubadkiisa si ula kac ah tallaalka uga horjoogsada ama dayacana lagula xisaabtamo waxaan su-aashaasi weydiiyey doctor cabdisalaan axmed ciise oo ka howlgala xarunta caafimaadka daryeel ee magaalada garowe tallaalku muhiimad weyn buu leeyahay gaar ahaanna caruurta u leeyahay Een, waxaana laga yaabaa xanuuno fara badan oo daaweyntooda aan dawo lahayn ama daaweyntoodu ay dhib badan tahay in lagaga hortegi karo tallaal la siiyo caruurta waana fiicnaan lahayd in waalidiinta lagula xisaabtamo in caruurta ay tallaalaan oo caruurta xaq ayay u leeyihiin inay tallaal helaan lagaga- ay- ay kaga hortegayaan in cudurrada halista ah sida cudurka dabayshu uu ku dhaco laakiin waxaan aaminsanahay caqabaad ayaa jira waxaa ka mid ah een, diiwaangelin rasmi oo aan lahayn oo caruurta faamili kasta tiradooda da-dooda in diiwaangelintaa la helo waa muhim waxa kale oo muhima waxaad moodaa dadku xoogaa inay shaki ka qabaan tallaalka tayadiisa iyo saxnaantiisa oo waxyaabo been ah oo badan laga faafiyo tallaalka marka taas ruuxeeda waxay u baahan tahay in howl badan la qabto si looga dhaadhiciyo dadka gaar ahaan waalidiinta in tallaalka caruurtooda la siinayo uu yahay mid bed qaba uuna leeyahay faa'iido caruurta caafimaadkeeda marka sidaas ayaan aaminsanahay
cabdisalaan ayaa tusaaleynaya tallaabooyinka dowladaha ama maamulada u sahli karaa inay waalidiinta ay kusoo rogaan inay xil iska saaraan lagulana xisaabtamo tallaalka caruurta la siinayo wax badan oo wacyigelina laga siiyo tusaale ahaan cudurka dabaysha oo cudur aada u dhib badana ilmaha uu ku dhaco naafo ka dhigi kara een, in lagaga hortegi karo dhibco tallaala oo ilmuhu afka uu ka qaato wacyigelin buuxda dadku marka koowaad in ay helaan marka labaad in la sameeyo nidaam diiwaangelin caru- ilma caruurtu markay dhalato in diiwaanka la hayo iyo tiradooda fayl la sameeyo ay xu- ay qoran yihiin wax walba si markaas loo ogaado ilmo kasta ilmaha tallaalka qaatay midka aan qaadan sababta uu u qaadan waayey in ay tahay sabab xagga waalidka inay tahay tallaalka oo aan gaarin iyo wixii la mid a wasaaradda caafimaadka puntland ayaa dhankeeda tilmaamaysa in maanta dadka ay dareensan yihiin dhibaatada uu leeyahay fayraska cudurka dabeysha sida uu tilmaamay wasiiru dowlaha caafimaadka puntland cabdulaahi jaamac Ee, waxay arkeen ee, cudurrada dhibka cudurku leeyahay gaar ahaan hadda boolyada oo kale markaa tusaale ka soo qaadanno oo runtii ummadda baabi'iya masiibo ah cudur halaaga oo masiibo ah oo ilmihii ee isagoo inta weliba ilmuhu endar inta ka hooseysa five years inta ka hooseysa uu aad u naafeeyo oo ugu daran yahay Ee, xataa dadka waaweynna ay gasho Ee, taas way arkeen dadka iyagu way arkeen markay arkeen kadibna waxay qaateen go-aan ah in ay qaataan tallaalka in ay la diriraan waa cadow sida cadowga loola diriro ee, ee, ee, ee, baa cudurku waa cadow in lala dirirana dadka iyagu way qaateen boqolkiiba sagaashan waan dhihi karnaa Ee, inta dhimanna ee, waa wax aan gacanta ku hayno marka waxa weeye arrintaas guul baan aan ku gaaraynaa wayna arkeen faa'iidadeeda way arkeen communityga iyo shacabku waa arkeen faa'iidadaas Ee, waxaana rajaynaynaa in maaragtay ee, aan aan kusii durugno shaqadaas inta noo dhiman haddii ilaaha idmo nuux muuse birjeeb barnaamijka booliyada idaacadda v o a garowe weli dhegeystayaal waxaan ku jirnaa barnaamijkii wacyigelinta cudurka dabeysha ee idinka imanaya laanta af soomaaliga idaacadda v o a dhinaca kalena waryaheena magaalada hargeysa ayaa isla mawduucan la xidhiidha helista shuruuc lagu dhowro xuquuqda caruurta ee dhinaca tallaalka iyo daryeelka caafimaadka waxa uu waraysi kala yeeshay axmed cabdi ismaaciil oo ah madaxa qaybta dabargoynta dabaysha ee wasaaradda caafimaadka ee somalilan
horta in la sameeyo siyaasad lagu xakameeyo cudurka dabaysha si loo dabar jaro sida dogsoonta horta cudurka dabaysha waxa la doonaya in adduunka laga dabar jaro marka in siyaasad laga yeesho muhiimadda ay leedahay waxa weeye in cudurkii si habsami u socda loo dabar jaro oo yacni iyadoo la eegayo rukniyadii uu u baahnaa in la dabar jaro iyadoo la tixgelinayo ah haddii talaalka xanaanooyinka laga bixiyo si xoogga loo saaro oo la yidhaahdo wax loogu yeero routine immunisationka ama talaalka xanaanooyinka joogtada ku ah ee laga bixiyo carruurta lagu talaalo kambaynadan ama ololayaashan aynu iminka qaadno oo kale la xoojiyo oo bulshadii sidii loo gaari lahaa meelaha fogfog ee aan la gaari karin ama aan adeegka soo gaari karinin la gaadho in dabagal lagu sameeyo cudurkii oo la sameeyo waxa layidhahdo surveillance ama isha in lagu hayo la sameeyo la dabagalo in cudurkii jiro iyo inaanu jirin hadduu jirana heerka u marayo marka in meelaha iyadoo la tixgelinayo boolicy la sameeyo ama siyaasad laga yeeshaa muhim bay tahay aad iyo aad bay muhiim tahay waana caawinaysaa way somalilan markaynu ka hadlayno cudurka dabaysho kale muddo badan bay la dagaalankiisa iyo weliba hoosu dhugitaankiisa ay muddo badan lasoo tacaalaysay iminkana muddooyinka ugu dambeeyey toddobadii sannadood ugu dambeeyey somalilan laguma arag shuruucda iyo weliba siyaasadaasi somalilan ma la hirgeliyey ma lagu tala jiraa iyada taa ma ka fikirteen waa su-aal wanagsan abdiraxiim waxay noqonaysaa horta toddoba muddadaa aan lagu arag wixii la isticmaalayay waxaa jirta hay-adda caafimaadka adduunka iyo hay-adda unisef baa inagala shaqeeya dabargoynta cudurka maadaama ay nagala shaqeeyaanna waxaa jirta siyaasad walweer ah oo adduunka oo dhana oo ay hay-adda w h o ay u dejisay sidii loo dabar jari lahaa taasuunbaa la isticmaalaa maahan waxaa iminka laakiinse jira oo gacanta lagu hayaa in la sameeyo tallaalka oo dhan tallaalka oo isku wada dhammaystiran in la sameeyo boolicy lagu hago oo e b i boolicy wax la yidhaahdo ayaa iminka jira oo la sameeyey kaasuunbaanay ka mid tahay dabargoyntii cudurka dabayshuna taasunbay ka mid tahay oo lagu dhafay marka taa mooya mid gaar ah oo ay booleedu gaar u leedahay oo dowladdu leedahay ma jirto laakiin waxaynu isticmaalna intaa dhamiliyo ijo iminkana waxaa jira ebay policy
haddii tusaale ahaan oo kale la helo siyaasadaas oo kale dee iminka markaynu ka hadlayno waxaa jira dad talaalkii oo kale wax kale ka aaminsan waxaa jira dad markaa ololayaashii laga qeybgelaya ama la samaynayo oo kale dee iyaga laftarkoodu fikir qaldan dadkii u sheega talaalkii muhiimadiisa iyo weliba socoshadiisa dee ahmiyadiisa iyo wuxuu leeyahay oo dhanba baadi caafimaadku way ka dharagsanta waa lawada garanaya intaa wacyigelin baa lawada qeybiheebuu wax ka tari karaa haddii tusaale ahaan oo kale siyaasad la helo lagu xakameeyo tusaalehaan dadkaasi fikirka qaldan aaminsan iyo kor u qaaditaan wax weyn buu ka tari karaa cabdixakiim wuxuu ka tari karaa horta waxa la doonaya in la talaalaa badiba waxay u badan yihiin caruurta yaryar shanta sannadood ka yar caruurta yaryar shanta sannadood ka yarna waalid baa gacanta ku haya waalidkii in xoogga la saaro oo waa mas-uuliyad la wada leeyahay laakiin waalidkiibaa gacanta gaar uga hayo oo odhanaya aniga caruurtaydii ka mas-uulo anigu ilaa aan tallaalo aniga iga go'da marka taas waxay xakameynaysaa horta in ciddii wax dacaayada faafisa oo kasoo horjeeda talaalka in horta tallaabo laga qaado ayay fududaynaysaa oo dowladdu ay tallaabo ka qaado laamihii amniga iyo wixii la xidhiidha ay tallaabo ka qaadaan islamarkaana in la yareeyo dadka ka soo horjeeda tallaalka ee dacaayadaha iyo wixii la mida ka fidinaya waayo marka tallaabo laga qaado waxay dhiiri waxaanay dhiirigelin baan jirinoo dadka way joojinayaan dacaayadihii iyo wixii la midkaa dad dad diinta ku marmarsooda baa jira oo yidhaahdaa waxaan tallaalku ka samaysan yahay iyo waa hab dadka lagu waxyeelaynaya iyo waxyaabaha yidhaaho diinta ku marmarsooda qaar baa jira yidhaahda yaa hubiye tallaalku inuu seef yahay inuu yani amni yahay inaan ahayn marka waxyaabahaasoo dhan bay yarayn karaysaa haddii la sameeyo siyaasadan talaalka lagu dabargoynaya waxyaabahas o dhan waxaa saarsan waayo axmed haddaan geesta kale eegno cidda ugu badan ee inta badan la tallaala waa carruurta da-doodu shanta sannadood ka yar tahay goobaha isugu yimaadaan ama barkulanka isugu yimaadaan ugu badanna waa goobaha inta badan dee dugsiyada oo kale ama waxbarashadii oo kale carruurtii markay isugu imanayaan ama goobahaas oo kale suurtagal ma tahay dee siyaasadaasoo kale ma xoojin kartaa in dee ayba dhacdaba in waalidkii oo kale dee lagaga dhigo shuruud inuu kaadhkii uu ku tallaalay isagoo sita oo kale tusaale ahaan oo kale la qoro si carruurtii kale aan tallaalnayn marka laego kuwii tallaalnaa loo badbaadiyo aad iyo aad aad iyo aad waad adsibta halka cabdixakiim waxay noqonaysaa haddii la yidhaaho shardi weeye iskuulka laguu qori maayo ilmahaaga qof waliba xoog buu iska saaraya waxba jirta xataa inaga iyadoo la tallaalayba inaanay kaadharka xafidinin oo aanay dadka caddayn karin inay carruurtoodu tallaalan tahay inaanay tallaalayn oo hooyadu ka odhanayso waan tallaalay ilmihii laakiin aanay wax caddayna u haynin waxay taasu dawo weyn ka tahay in qofkii qofkii waalidka ahaa ilmihiisii siduu u korayay mas-uuliyaddii ka saarnayd tii cuntada oo kale inuu isagu cunto inuu dhar cunto hooy wax walba isaga ka mas-uula waalidkii mas-uuliyad taa lamida waxay ka saaran tahay inuu waxbaro ilmihiiyo kobciyo taa mid lamid waxay ka saaran tahay inuu caafimaadkiisa ilaaliyo oo caafimaadkiisa kharash ku bixiyo taasay ufududayn waxay u fududaynaysaa in badan inay in la yidhaahdo laguu qori maayo iskuulkii haddaanu ilmihii tallaalayn oo aanu kaarhkii sidanin aad iyo aad bay u caawinaysa arrintaasu in tusaale ahaan maqnaashiyaha shuruucda oo kale iminka tusaale ahaan oo kale dee sharciga guud ee w h o da ay samaysay ama hay-adda caafimaadka adduunka iyo weliba shuruucdii guud ee somalilan iyo nidaamkii iyo dowladnimadii la maamulayey ee la waday baa inta badan de lagu dhaqmaa siyaasaddan maqnaashiyaheedu ma isleedahay de in ahmiyad weyn bay yeelan lahayd oo islamarkaa iminka haatan oo kale maqnaashiyaheedu waxbay kala maqan tahay cudurkii iyo socoshadiisii hawshiisii oo hadday timaado tusaale ahaan oo kale kor bay u qaadi lahayd in wixii hoos loo dhigo ama la dabargooyaba aad iyo aad aad iyo aad bay wax u tari lahayd oo haddii tusaaleaan iminkasto inkastoo tallaalkii la dhiirigeliyo iminka tallaalkan xanaanooyinka laga qaatay joogtada oo ilmihii in xanaanooyinka la geeyo oo lagu tallaalo aad loo dhiirigeliyo haddana aad iyo aad bay muhiim u tahay in la sameeya aad iyo aad bay taasu muhiim ugu tahay waanay jirtaa waxaa jirta siyaasadda tallaalka oo tallaalkao dhammaystiran marka taa tallaalka dhammaystiran waxaana ka mid ah tan dabargoynta ama cidhibtirka cudurkan dabaysha waa ka mid qayb bay ka tahay marka aad iyo aad bay muhiim u tahay arrintaas
waa tahay halkaad weli naga dhegaysanaysaan dhegaystayaal waa laanta afka soomaaliga ee v o a dadka laxaad kale ee gobolka waqooyi bari kenya oo laga yaabo in qaarkood uu yaraantii uu haleelay cudurka dabaysha ayaa dadaal ugu jira sidii loo xoojin lahaa shuruudaha caafimaadka iyo daryeelka carruurta si looga hortago jiilka cusub oo cudurkan uu haleelo mustaqbalka wariyaha v o a ee magaalada nairobi yaasiin ciise wardheere ayaa warbixintan noo soo diray kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka ololaha dabaysha ama bolio oo aad toddobaadkiiba hadahayo kale ka dhagaysataan idaacadda v o a qaybta afka soomaaliga toddobaadkan waxaynu ku eegaynaa suurtagal ma tahay maamulada ka jira dhulalka ama deegaanada afka soomaaliga looga hadlo in ay soo saaraan shuruuc lagu dhowrayo xuquuqda carruurtu ay u leeyihiin in laga tallaalo cudurrada ay dabayshu ka mid tahay islamarkaana waalidkii ubadkiisa si ula kac ah u tallaali waayo ama tallaalka uga hor joogsada sida loola xisaabtamayo waxaa si gaara arrintaasi ay u taabatay geedii caddow oo ka mid ah golaha deegaanka laga soo doorto deegaanka gaarisa oo isagu ka mid ah dadka shuruucda curyaamiinta gaar ahaan dadka ku dhibaatooba cudurka dabaysha iyo cudurrada la midkaa haatan faraha ku haya islamarkaana waayo aragnimo dheeraada la wadaagaya dhegaystayaasha isaga oo ilaa iyo intii sharcigan cusub ee wadanka kenya ama dastuurka sanadkii labada kun iyo tobanka lasoo rogay waxyaabaha dadka curyaamiinta loo qabtay iyo kuwa markaasi iyagu haatan ka horyimaada ama fulin waaya nidaamyada loogu talagalay xuquuqda ay xaruurtu tallaalka u leeyihiin iyo waalidka iyagu markaasi dayaca yadii oo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi talooyin gaar ah ayuu siinayaa waalidiinta iyo guud ahaanba dadka bulshada afka soomaaliga ku hadasha iyo weliba shuruuc cusub oo lasoo saaray oo qabanaysa dadka haddii markaasi ay fulin waayaan xuquuqda carruurtu ay u leedahay inay helaan tallaalka laba daraadle kan looga hortago dabaysha dabaysha ama booliyada oo aan daaweyn lahayn balse tallaalku yahay waxa qura ee looga hortagi karo qaynuunka kenya markii la dejiyey gobol gobol baa maaragta loo sameeyey haddana waxay noqotay inta gobol ee isku dan ee inay maaragtay danahooda ee halko maaragtay meel ay ka wala fushadaan maadaama annaka dadka naafada qabiil aana qabin oo qabiilka anaga naafanimo u yahay oo maaragtay waxaan isfahansiinay inaan maaragtay arrimaha anaga hadday noqoto sharciyeen hadday noqoto bolioga iyo maaragtay kahortaga maaragtay curaha hadday noqoto maaragtay dhaqaala inaan hal meel aan ka wala wajahno waxay suurtagashay meesha ayada in liiga soo doortay mxogaxaya in liiga soo doortay oo maaragtay meesha ayada xoogay aan ka ahay intaasoo madaxna ay kasoo qayb galeen oo maaragtay waddanka hadday noqoto national assembly oo maaragtay baarlamaanka kenya ee baarlamaanka sare ah hadday noqoto maaragtay national council for person with disabilities hadday noqoto oo maaragtay hadday noqoto county assembly forum speakers forum hadday noqoto hadday noqoto maaragtay dad kale oo qawyaan oo maaragtay aqoon qaas u leh maaragtay waxyaalaha quseeyo bulshadan ayada ee naafada waxyaalaha aan ka hadlayna waxaa ka mid ah sidii maaragtay loo maaragtay maaragtay hor loogu qaadi lahaa mise tilaabo loogu qaadi lahaa dadka ayaka inay yeeshaan shay maaragtay la dhaho legal framework oo maaragtay ay maaragtay sharciyeen oo maaragtay ayakoo ilba caam u eh oo maaragtay hadday noqoto lagu wacyigeliyo hadday noqoto maaragtay shaqayn hadday noqoto maaragtay accessibility oo meelaha maaragtay fursado maaragtay la siiyo siday maaragtay ku hergeli lahayn mise ay ku tegi lahayn meelaha maaragtay laga shaqaaleeyo meelaha tacliimaha laga barto sida maaragtay communitiga loogu maaragtay loo bulshada loogu dhexdaro dadkan ayaga ee ka mid u noqon lahayn oo stigmagi iyo maaragtay waxyaalaha maaragtay ay u keenayo oo looga saaro hadday noqoto haddii lagu haddii hadday ka hadday noqoto tallaal maaragtay oo maaragtay ka hortagayo polioga oo noqda cudurka maaragtay ugu xun ee naafanimada keeno ee waddanka Kenya iyo caalamka idilbo khaasatan dadka af Soomaaliga ku hadlo cudurka asaga ee geedi cadow talooyin gaar ah ayuu siinayaa waalidiinta iyo guud ahaanba dadka bulshada afka soomaaliga ku hadasha iyo weliba shuruuc cusub oo la soo saaray oo qabanaysa dadka haddii markaasi ay fulin waayaan xuquuqda caruurtu ay u leedahay inay helaan tallaalka laba daraadle kan looga hortago dabaysha ama booliyada oo aan daaweyn lahayn balse tallaalku yahay waxa qura ee looga hortagi karo fursaddan waxaan qaadanayaa oon maaragtay baaq u dirayaa dadweynaha muslimiinta dadweynaha maaragtay soomaalida khaasatan iyo maaragtay hablooyinka iyo waalidiinta inay maaragtay ilmahoodii waa maaragtay waa inay geeyaan waa mustaqbalkoodii waa inay geeyaan markay yaryihin cunuga ilaa shan sano uu jiro waa inaad la gaarto xarunta caafimaadka ee meesha ilma cunuga uu tallaal ka qaadan karo sida ayada e oo waayo waktigan hadda waa la hormaray meel kasta xarun caafimaad baa ka furan meel kasta waxaa maaragtay yaalanta khatariin maaragtay yalabaa joogaan waalidiinta waxaan u sheegayaa waxba ay sugin wakti iyo wakti dambe waayo maaragta in la noqdo maaragtay waalidiinta ay ka hortag ee sameeyaan oo caruurtooda ay geeyaan meelaha ayaka sida ilmahaas ayaka ee waxaan kaloo baaq u diraa culamaa udiinka hay-adaha caafimaadka kuwa dawliga aan kuwan dawliga ahaynbo inay ka qayb qaataan si qaas ah ee uga qayb qaataan ololaha maaragtay polioga sidii maaragtay ay ugu fidin lahaayeen meelaha maaragtay meel kasta meelaha maaragtay aan la gaari karin tallaal imaan doono oo wacyigelin baan samayn doonaa hadduu alla yidhaahdo oo koontiyaalka aan ka samayn doonaa khaasatan anaka markaa anakoo maaragtay kaashanayno maaragtay wasaaradda caafimaadka iyo maaragtay countiga iyo maaragtay hay-adaha dawliga iyo kuwan dawliga ahbo waxaan leenahay dadka waalidiinta ee ha geeyaan ilmahoodii meelaha maaragtay ee lagu tallaalayo caruurta ayakae sidii maaragtay iyo maxaan kaloo meeljan aan sheegayaa waalidiinta ayakae cunugu mar hadduu naafo noqdo ma aha maciishadiisii iyo maaragtay meesha halkaa uguma dambeyso ilmahooda waa inay geeyaan meesha waxbarashada eh dadka naafooyinka loo daryeeli lahaa siday maaragtay ugu noqoto maaragtay saldhig oo maaragtay sida countiyaalka kale kullu waxaan keeni doonaa sharci quseeya arrinta ayada eh waxaan intaa ka hor aan maaragtay aan aan nileeyahay gacmaha aan isqabsanno aan maaragtay aan midowno sidii maaragtay arrimaha bulshada ee dadkaas ayaka aan aan u horumarin lahayn oo maaragtay aan aan uga wada shaqayn lahayn wabillahi towfiiq assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad ayaad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa geedi cadow oo ka tirsan mudanayaasha deegaanka gaarisa baarlamaanka deegaanka laga soo doorto kana mid a dadka ku curyaamay cudurka bolio oo waaye aragnimadiisa iyo mas-uuliyadda uu ka hayo toddobaadkan barnaamijka bolio nooga warramayay v o da ayaana barnaamijkaasi gacan ka geysata sidii dadka af soomaaliga ku hadla loo gaarsiin lahaa tallaalka iyo ka hortagga cudurkaasi inta aynu toddobaadka dambe barnaamijka lamida ku kulmi doono haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
waa tahay weli halkaad naga dhegaysanaysaani waa laanta afka soomaaliga v o a idinkoo markaasi dhegaysanaya barnaamijka wacyigelinta dabaysha haatanna kaalimihii suugaanta aynu jaleecno cododka macaan ee dalmar iyo raxmaan rows iyo haastii dalxiis
aynu dababgalo dalkii aan lahayn diqsiliyo cartiyo diridhabiyo xamaan
aynu dadabgalno dalkii aan lahayn disariyo camuud
dhaamiyo barbara hargeysa degnee deeqa inakeen aynu dababgalo dalkii aan lahayn diqsiliyo cartiyo diridhabiyo xamaan
aynu dadabgalno dalkii aan lahayn disariyo camuud
dhaamiyo barbara hargeysa degnee deeqa inakeen intaanu daanayn dibadii dalkaba dabjidugu noqdaa intaanu daanayn dibadii dalkaba dabjidugu noqdaa dhar alle adaa deggano wadnaa ugu daabacee
codadkaasi raxmed roos iyo dalmar intaasi aynu ku dhaafno weli waxaanu ku guda jirnaa barnaamijkii wacyigelinta cudurka dabaysha oo idinka imanaya laanta af soomaaliga idaacadda v o a godhow waxaad maqli doontaan qaybtii afariy tobnaad ee sheekadii xiisaha lahayd ee lama huraan balse aynu ku horeyno barnaamijkii dareenka dadweynaha oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada muqdisho
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka dareenka dadweynaha oo maanta idinkaga imaanaya magaalada muqdisho qodobkan dhegaystayaasheenna la wadaagayno ayaa ah siday u arkaan korarka dhallinyarada soomaaliyeed ee dhanka fanka iyo waxa ay kusoo kordhin karaan waxaana nagala qaybgalaya maxamed xuseen cabdulaahi oo loo yaqaano wadani oo dhowaan fanka ku biiray iyo luul maxamed cumar iyo cusmaan ibraahim oo labaduba dhallinyarada muqdisho ka mid ah ugu horeyn aan siiyo maxamed wadani iyo aragtidiisa aadaa umahadsan tahay zaynab abuukar dhammaan v o eda way aaday umahadsan yihiin barnaamijkan waa barnaamij aada u xiiso badan dareenka dadweynaha alaabna alaabana waan dhageystaa haddii aan u imaado su-aashii ahayd sidee baa u aragtaa fanka oo soo kordhaya dhallinyada kusoo kordhayso fanka sidiisaba waa wax hore u jiray haddana jiro fanka aniga waxaa naftirkeyga waxaan ka tirsanahay fanaaniinta da-da yar ee hadda soo baxeyso isla mar ahaantaana ku hami weyn mar dhow inay soo saaraan heeso cusub oo weliba lala dhici doono insha allah fankana waa la qabsan karaa oo fanka dadka hadda qaar waxay aaminsan yihiin inuu yahay fanka wax xun laakiin wax xun maahan fanka waa qof walba hobbigiisa qof ayaa wax walba jecel qof walba wuxuu jecel yahay siduu jecel yahay ehe cusmaan ibraahim aan siinayaa sidee baad u aragtaa fikirka maxamed oo in dhallinyarada kusoo biiraya fanka ay wax wanaagsan tahay
walaalkay siduu u sheegay yani macnaha fikraddaas waa ilaa ay qaldan tahay waxaa arkaysaa canug yar oo jiro saddex iyo toban sano oo soo istaagayo maslax oo kadibna heesaa qaadaya dhahayo inkastoo taas ay la qaldan tahay waxaan dhihi lahaa ubax kacan hadda soo baxayo waaye janis ayuu haystaa ka faa-iideysto waxbarashadiisii macnaha hasii gudagalo inkastoo ay macnaha ay la xun tahay macnaha canugirihi soo da-yar hadda khaasatan waxaa laga yaabaa soomaaliya jooga hadda waxaa arkaysaa gruub hebel gruub hebel kuu dhahay koox dad fanaaniina ku jiraan macnaha waxaan dhihi lahaa ka faa-iidaysto ubaxad soo baxa waaye macnaha markalumininin fanka oo macnaha waxbarashada macnaha iska lumin fanka isku lumin haye luul waad dhegeysanaysa labada fikir maxamed iyo cusmaan maxaa kaaga baxay labada fikir mid ka duwan ayaan qabaa oo ah horta fanka iyo waxbarashada waa laisku wadi karaa maxaa yeelay fanka weligiis ayuu jiray waxbarashadana waa furaha mustaqbalkaaga qofka isaga ayaa looga baahan yahay inuu jalwad samaysto xillina waxbarashadiisa wato xillina fankiisa iska ahaado maadaama uu habigiisu yahay labada waa laisku wadi karaa ayaan taaganah waxaa sii kordhaya tirada dhalinyarada soomaalida ee fanka ku biiraya oo da-da yar ah door intee la eg bay arintan ka qaadan kartaa isdhexgalkii bulshadii iyo in dhalinyarada dhibaatooyinka ay ku jiraan ay ka waciso wallaahi fanka horta sidiisaba waa wax aada u muhiimsan waaye fanka meelo badan oo dhalinyarada ay ku mashquul laheyd ayuu kasoo wareejinayaa sidaan ogna hadda qof walba uu jecel yahay inuu dhegeysto heesaha qof walba uu jecel yahay haddana waxaa jiro waxyaalo badan oo qaldan oo loo isticmaalo dhalinyarada maadaama kuwaasi ay jiraan fanka horta sidii waxaan u galay sababtaa u gala waxaa waaye in macnaha meelahaas anna aan ku mashquulin dad badan oo dhalinyaro ah oo tahriib gal lahay oo si qaldanna loo isticmaal lahay ama si qaldan wax loo fahansii lahay si fiican haa marka fanka sidiisaba waxaan hadda hadda tusaale ahaan hadda muqdisho waxaa ka jiraan kooxo badan ayaa ka jiraan ana hadda waxaan ka mid ahay kooxda samadoon samadoon baan ayaan ka mid ahay waa koox dhalinyaro oo ka dhisan muqdisho oo mar dhow la asaasay oo fanaaniin ah waxaa jira hadda heeso oo waxaa jira an liisiiyo oo weli aan soo shaabixin waxaa isii mira hadda waxaa iska le al abwaan fanaan saadiq cabdiqaadir axmed saadiq fantastic ereyadiisa waxaa kamid a aniga anigana codka laxankana waxaa iska le cabdullaahi feef ereyada waxaa kamid a haddii aan xoogaa aniga maqashiiyo waxaa kamid a ereyada wardooy daraada wilow daalan oo wareer la darsay baan ahay qisada ay ku imaadee heestan waa qiso jecel waaye laakiinse asiga ayaa fiican si fiican loogu wareystay maadaama abwaanka la weydiiyey haa waa mahadsan tahay cusmaan waad waad maqlaysaa maxamed wuxuu leeyahay in fanka dhalinyarada ay ku kordhaan oo ay soo galaan waxay ka baajin kartaa halis badan oo dhalinyarada ay ku dhiiran lahaayeen inay galaan waysantaas ku muuqan runaanti waxaan dhihi lahaa macnaha dhalinyarada da-da yarar oo macnaha fanka macnaha oo heesaha hadda macnaha inay qaadayaan waxaan dhihi lahaa aada iyo aad bay u da-yar yihiin waxaa arkaysaa canug yar oo saddex iyo toban sano jira oo soo hor istaagayo facshar dhan oo dhahaya hees baan qaadayaa aniga taas kolleto lama haboono waxaa ila haboon macnaha in uu jaaniska u haysto oo ka faa-iidaysto oo macnaha wax barto fursadana ay tahay fursadda jaaniskana oo yahay fursad qaali ah oo iska faa-iidaysto fursadiisa oo macnaha oo waxbarashada haye luul aragtidaada ma qabtaa in dhalinyarada ay fanka kusoo biiraan si ay kaga weecdaan dhibaatooyin badan iyo halisya soo wajahi lahaa waxaa ila haboo in qofka waxbarashada xooga uu saara kabacdina kaalinta labaad uu galo fanka ilaa uu dugsi sare ka dhameeya ilaa reer jaamacad marka waxaa leedahay isagoon wax baranin yuusan fanka ku degdegin isagoo wax baran yuu ku degdegin saasaad qabtaa cusmaan waan kusoo laaban doonaa maxamed baa hadal qaba haye maxamed aada waa mahadsan tahay walaalihii aaday mahadsan yihiin yarka saaxiibkeena waxaan hal mar waxaan rabaa inaan u jawaabo cusmaan inaan u jawaaba rabaa aada waa mahadsan yahay cusmaan macnaha hadalkiis daaya waxaa ka mid ahay qof walba jaaniska inuu ka faaidaysto wax barto waxbarashada muhiim waa ma xumo laakiin qof walba wuxuu leeyahay hobbiyu leeyahay hobbigiisana maahan qofka in cariir la geliyo maahan qofka fanaan u noqon karaa wuxuu rabo noqon karaa qofka haddii anima aan fanaan jeclahay adiga aad jecleen ma ahan inaa igu qasabtid walaalkay maxamed asiga un keliya ma haysto waxaan ka hadlayaa waxay tahay fanaaniinta da-da yar oo galaya fanka amba kusoo biirayo fanka oo da-da yar marka hore waxaa lagaaga baahan yahay horta aqoonta iyo garaadkaada inaad soo dhisto maan codkaygu waa macyahay organ iyo gitaar ayaan qaadanaya waa heesaya ilama haboonaan
diina waa maqlaya sheekada midi midi ku taag maaha aqliga kaasho cilmigana ha kuu kordho
marka waxaa leedahay labada dhinacba ha laga kala faa'iido haa labada dhinac la kala faa'iidaysto saasaa kula haboon saasaa ila haboon haye maxamed maxaa ku daraysaa aaday u mahadsantahay walaasheeda sida ayan degan ee u hadashay sax waaye xaqiiqna waa macnaha in qofkan een, mar kastaba tiisa keliya oo kula raadiyo maahan wax waa waxba laga fiican yahan waaye Een, soomaalidana way maamaahdaa been way sheegtaa laakiin been kuma maamaado Een, qof walba macnaha een, waxaa jirta maamaha dhaheeso dadaalaa wuu gaaraa Een, horta zaynab adigaba waa ogtahay asxaabtan kaleeto waa og. shalay iyo maanta farqi weynaa u dhexeeyo shalay maanta macnaha een, horumar badanaa la sameeyey fankana sidiisaba inuu wax soo kordhiyo maahane wax ma nusqaaminayo Een, fanka sidiisa waxaa waaye isdhexgal bulsho waaye dad badan ayaa isbaranayo isdhexgalaayo liida waa aragtay Een, een, waa aragtay city balasa barnaamijyada finanka waxyaala lagu hormariyo meelo badanaa jiro oo fanka marka lagu hormariyo Een, waxaan aada u jeclahay in dhalinyarada fanka kusoo biireyso in garab la siiyo oo mar kastaba een, lagu dhiirigeliyo si fankooda ay ku horumari lahaayeen taas ayaan qabaa Een, asxaab badanna waa jirtaa oo een, fanka hadeertaan jecel inay kusoo biiraan dadkaasna waan kusoo dhaweynayaa fanka fanka ma ahan wax xun wax xunna ayaa loo fahmin Een, warka inaan ku dheeraadna ma rabo marka gacan hala siiyaad leedahay gacan hala siiya in laya Waa mahadsantahay. haye cusmaan adiga maxaad ku daraysaa wallaahi waxaan dhihi lahay macnaha dhalinyarada ayaa lasii marhabaabin waa aragtay burburka labaatanka sano aan ku jirnaa weli aan ka kabsan laanahay hadda haddii macnaha fankii waa lasii taageero u leeyahay walaalkii macnaha gacanaha la siiyo iyo waxaa dhihi lahaa waxaan dhihi lahaa intaas aniga oo gacanaha la siiyo oo leeyahay ha lagu taageero waxbarashada sidii mustaqbalka iyo dib u dhiska waddanka ee ugu qayb qaataan Een, ugu dambeyn luul gabagabada ayaan joognaa maxaad ku daraysaa waxaan ku darayaa in aniga waxbarashada in kuwa kulli la taageero waxbarashada la taageero fankana gacan la siiyo meesha waxaa ka soo baxaya wax wanaagsan marka waxaad leedahay labadaba gacan hala labada gacan hala siiyo waad mahadsantihiin intaana waxaa inoogu idil barnaamijka dareenka dadweynaha oo toddobaadkan idinkaga imaanayay magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo
waa tahay haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan qaybtii afar iyo tobnaad ee sheekadii lama huraan ee ka soo maaxatay maskaxda weriye cabdiqaadir maxamed mursal
ku soo dhowaada sheekadii taxanaha ahayd ee lama huraan sheekadaas oo ka hadlaysa dhinacyo badan oo ku saabsan nolosha soomaalida haddii ay noqon lahayd nabadda bulshada caafimaadka waxbarashada dhaqancelinta dhaqanka badbaadada degaanka dowlad wanaagga iyo dib u dhiska waxaana idiin soo saaray raadiyaha irin ee wakaaladda wararka bini'aadanimada u qaabilsan qaramada midoobay oo ay xaruntiisu tahay magaalada nairobi ee dalka kenya haddaba ku soo dhowaada qaybtii afariyo tobnaad ee sheekada
asalaamu calaykum awnuur waa lagu salaamay galab wanaagsan wacalaykum assalaam waad mahadsan tihiin faarax dheere iyo dhuubow haddiiba adinkoo wada socda adii timaadeen soo fariista hadda oo soo gudba guriga gurigiinni wey jisakallaha nuur waxaanu ku nimid yeeritaankaagii degdeg ah Haye.
oo wax dhibaha jira horta wax dhibihi ma jiraan dhib allaha naga hayo laakiin hawl yar baa jirta kow anigaa idin yeeray haye waa hawl deg deg ah oo ku saabsan imaatinka ninka lagu magacaabo calibaashi haye oo soo dhowayntiisa markii hore oo ninka la yidhaahdo calibaashi oo uu noo qaabilsanaa rooble garanay awnuur ma waxbaa isbeddelay haaho wax yar baa isbeddelay ninka lagu magacaabo rooble aa waxaan uga baahday inuu ii raaco meelihii ay sida weyn u soo degeen dadkii abaareysnaa ee aad la socotay gartay marka balliyadii iyo seerooyinkii uu isagu qorshahooda markii hore sameeyey aa ayaa loo baahday inuu ii raaco waan garannay waan garannay sidaas darteed dhuubow iyo faarax dheerow aa meeshii uu ka bixi lahaa ninka lagu magacaabo rooble aa waxaan damcay in la diro een, dhuubow
haye oo isaguba hadda aad la socotaan oo ka mid a haye dhallinyarada waxbaratay ee wanaagsan ee muddo dheerna ku noolayd deegaanka tubcaan awnuurow taasi waa wax jira horta kowdhe laakiin awnuur mid ma ku xisaabtantay ninka dhuubow la yidhaah ma og tahay inuu yahay gacantayda midig goordhowna aan bilaabi doonno tacabka soo socda ee beerihii howl culus inagu soo food leedahay annaguna aan beerihiiba ku cusubna hadda midda kalena awnuurow aan ku raaciye taasoo ah inaan aniga iyo sureerba aan si tabaruc ah ula shaqaynayno macalin basbaas oo aan u dhigayno maadooyinka kale ee dugsiga looga baahan yahay taas nin moog maahi waan ogahay waana la socdaa waxaase jirta in rooble iyo aniga arrina hoosta ay naga soo gashay arrintaasoo ah midaan rooble looga maarmayn
awnuur bilaan kuu sheega hadde haye waxaa jira meeshan dhallinyaro badan baa jooga Aad iyo dad aad.
oola baa jooga Aad iyo aad.
marka ka waran haddii dee dad baa jooga shaqaha aan haynine Eh.
haddii jigra aan u dhibaan intaa ka waran
Ah, waxaan u malaynayaa faaraxow taas inaad uga jeedid maaweelo iyo kaftan Aye.
horniyow jigre waa taqaani Ah.
ma nin loo diri karaa ninkaas qaaliga oo muhiimka oo qiimaha lehoo kale midaan kuu sheego Haye.
taa isma leeyi waxaan is leeyahay Eh.
horta soomaalidu waxay tidhahdaa Eh.
madaxa muuqda iyo midi saawira midna lagama quusto marka War- jigra maadaama uusan howl hawl hayn aan ku tijaabina meesha tan laakiin laakiin mid ma og tahay jigre en inuusan ninku intuusan xataa imaan uu mucaaradnimo kala soo kala hortegaba ninka eh, calibaashi haa haye waad ma og tahay oo galabtii dhoweyd ah wuxuu nagu sameeyey aniga iyo macallinka ah bartamaha suuqa tubcaano tubcaano ayuu shalay aniga iyo macallinka faraqa nagu qabsaday ma adiga macallin basbaas war wuxuu nagula kaca waxa la sheegi kara mahaba la waa la yaabe alla ilaah awnuurow dhacdadaas mid aad mudnaydeen ma ah Alla ilaah, laakiin horaasa waxaa loo yidhi nabaraad filaysan xadin kuuma keeno hadduuba ninka jigrayamiya
waana nin waana ka suurtowdaa tahay haddaba waa muddo gaaban inta aan ninkaas garoonka ka soo qaadayno Ha.
haddii ay ka furso waa noqotay inaan aniga wax ka doono Haay.
waa inaan hal maalin uun sii aadaa hahay oo aan sii hormaraa Waa gud.
si uusan wakhtiga tacabka iyo howlaha dugsigaba Ahay.
aysan u dayacmin maya maya adeer dhuubow horta khayr allaha ku siiye wax dayacmayaah ma jiraan oo xataa middan baa ah arrin muhiim u ah tubcaano waxaan filayaa in waxyaabo badan oo danahooda ah ay ka qabsan doonaan reer tubcaano horta ilaga nafteen ee awnuur xil gaar ayaa naga saara arrinta ayadaa kowdhe arrintuna hadday mar joogto ee, danta guud ee tubcaano waa lagama maarmaan in aanu qabanno marka sidaa darteed dhuubow hari maayo howl kasta inoo taal oo beeraha ku saabsan ama tahayada noo gaarka dhuubow waa baxaya oo meesha loo diro waa inuu insha aadaa allah waad mahadsantihiin nacam waa kaa- waxaa kaloo jirta Ha.
inaan maalmahan ku hawlanayn inaan dhowr dibi soo iibsanno sax wax dhib ma lehe waxaa sii wada doona sureer iyo adeer faarax sidaas bay inoo ahaa doontaa saasaan isku ognahay Ee, waad mahadsantaha adeer dhuubow safar salaama waay waayahay Insha haddee, Allah.
waa- waayahay awnuur dee nabaday ani hadduu ilaahay yidhaahna ninka dhuubow waa isqabanqaabinaya haddana wuu soo mataqaana alaabtiisii wixiisa waa inuu Waayo, diyaar ma diyaarsadaa hayo. si howsha u baxo waa laga maarmaan danta guud ayaa wax walba ka weyn tubcaana baad u danteeda mahadsantahay, annaga wax walba uga barakallahu.
sabrayna waa la qabanaya taas insha allah laga maarmaan taas
basbaas basbaas miyaa durbadiiba gamaaday waa maxay waariyey basbaas
hee yaa maxaad sheegaysaad hurdada nooga toosinaysaa maxaa toosin waaba fiidkii maxaa kugu dhacay maad ila hadashid ama goortan baa fiida naajooko yaana ummadda hurdaa kula yaabin marka hore hoos u hadal bal maxaa dhacay maalmahan waabaad ka soo daraysaaye oo caawa macalinkii waa la jaray darajada mudnaamiyaha oo kaa la igu yeedhayaa basbaasowe haddaan ku odhanayaa basbaas oo basbaas oo i dhegayso oo dhegahaaga fur oo waxaa gool la huwan yaa lagula hadlin miya oo la cid badan halaka hadda inay dhegayso heedhe horta jooqay maxaa kuu diiday inaad aayaruna hadasho waxaad doontaba sheego maad aayaruna hadashid Mm.
horta m- adigu maa si wanaagsan ila hadashid markaan kula hadlo maxaad afka ii goosataa waan hurdaye ma anigoo soo jeeda ayaan isaa kuula hadli lahaa jooqo iga caliso yaa waanaad ogtahay inaan daallanahay yaa waad ogeyd waxaan inaan hurdoon daalaanaad u daallanahay macaanaya maxaad ku daasha horta maalintii oon dhan baan caruur qur-aan u akhriyaaye oo waad ogtahay nin caruur dugsi joogta la raacshana inuusan daal hurnayn daal hurayne ee maxaa darnaa bal caawa soo dhowo hoos u hadal hoos tartiib waxaan rabaa lacag aan ku biic mushtiro
caawi qosol taagan tahay oma waxaad maqashay basbaas lacag buu haystaa maxay tahay sheekadan cusub Ma- maxayse maxaadse ku falaysaa baayac mushtarka makhaayadda ka shaqayso anigu xaggeense lacagta ka keenaya waad og tahay xaaladdeenne xabiibi macaanay Acuudu bilaahi.
waar anigu waxaan ku leeyahay maqaayadda islaamtu leeda aniga shaqaha iga dhigine Mhm.
iminka lacag waad ii heli kartaaye waan arka sida dadka deegaha ay ku xushmadeynhayaane Ha.
maad ii weydiisi lacag
oo waan ka xumahay wallahi iyo bille waxaan ka xumahay inaan dadka iminka waxba weydiin karin ee maadna sugtid ilaah baaba waxayna siinaya innaga midda kale waxaana sugan oo kale ayaaba jiraba ma ogta in hadda laygu sheegay inay hayaa jiniyo Haye, dula oo- aan la garanaynin Acuudu billaahi min shaytaani oo la rajiim.
ii sheegay xitaa waxa dhasha iga xidha inay yihiin ma jinniyada haa acuudu billaahi min ashaydaani arajiim naaancaam alcimraan iqra qulxiyo iyo albakhraan intaa carabka ku haya anigaa shaydaan ka adag ilaahay baan ka magan galnay waxyaabaha aad sheegayso iyo shaydaan dhashana ilaahabaa bixiya ee duulashan iyo xana kaama haystaan baryahanse waan ku ogahay oo salaadii baad seegseeg ka tahay xagga cibaadada u bado hooy jooqay waxa aad sheegaysa ilahay baan ka magan galnay haddii aad xanuunsan tahayna waa loogu daweyn goortii alla wax inoo dhiibe eh anaa kugu tufaya adna aad salaada u tuko ma garatay haa faatixa iyo tu acuudu billaahi min ashaytaan rajiim xagga salaada u bado waxa aad sheegaysana dadku yeenay kaa maqlin oo lagaa maqlin waxaas waa khuraafaade ma garatay shaydaankana iska naaro haddana waxaan kuu dhigayaa taxriish ma garatay
walle waa yaab walle waa yaab waxaad ii sheegtay inaad iga naxin oo waxba aadan igu falaynin laakiin waa layga cuudiya waxay hayaa allah cuudiya naa qur-aankan kaaga cuudina cuud- cuudus iyo wax kale looma baahna iyo solool iyo kharash israaf eh waxaan maadan aqoonin yaa hedha kugu soo afuufay ma makhaayadii shaqadeedaa kaaga dartay yaa bal haddii alla i yidhaa waxyaaba waxyaabaha ka wanaagsan baan qaban doonaaye ma aragtay iska soho macana caud billahi min shaitaan rajim kac bal soo weysayso ma aragtay xagga salaada baryahan waa lagaa soo galay horta maalin maxaad si ciyaalka ila hashaa oo maalba ii tala seexo macruur baan maanaa ku seexinaya salaada tukaan kule alla bariga barya ee. maya waa daalan tahay xabiibi ma garatay oo waxaan isleeyahay goor hore ha seexato ogoy salaadii subaxna waa nagu soo dhowdahay ma garatay waar hurdeen waxba kaama gelin kortay hurday qabdaan anaa soo seexanaye orod tag horta midda kale ku seexo inaynu dul jiifnatay reere islaameed ma garatay xabiibi yaa tartiib alhahay ah subxaana allah subxaana allah.
waxaad maqasheen qaybtii afari tobnaad ee sheekadii lama huraan oo uu idiin soo saaray raadiyaha irin ee wakaaladda wararka bini'aadanimada u qaabilsan qaramada midoobey oy xaruntiisu tahay magaalada nairobi ee dalka kenya
intaasna dhegeystayaal aanu kaga baxno sheekadii lama horaan qaybteedii afar iyo tobnaad oo uu inoo soo diyaariyey wariye cabdulqaadir maxamed mursal halkaad kala socoteenna waa v o a gabagabadii barnaamijka ayaanu joognaa bal mar kale aan cabdiraxmaan xuseen furre ka codsado qodobadii warku dorkano mahadsanid xuseen war haddana soo gaaray ayaa sheegayay in maxkamadda sare ee dalka maraykanku ay sheegtay inaysan ka hor joogsanaynin jenaraal maxamed cali samater in la dacweeyo maxkamadda ugu sarraysa dalkan maraykanka ayaa isniintan sheegtay inay diiday inay hor joogsato dacwad ka dhanka ah ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya taasoo ay ku soo oogeen koox soomaaliya dacwaddaas ayay ku raadinayaan in dusha uu u rito mas-uuliyaddii ku aadanayd jirdil iyo xadgudubyo dhanka xuquuqul aadamaha ah oo ka dhacay soomaaliya qaybaha cadaaladda ayaa diiday inay laalaan in dib u eegis lagu sameeyo go-aanka ay gaadhay maxkamadda racfaanka ee maraykanka taasoo ogolaatay in dacwad ka dhan ah lagu soo rogo maxamed cali samater oo ahaa wasiirkii gaashaandhigga soomaaliya sannadihii yihii kadibna noqday ra-iisul wasaarihii soomaaliya sannadkii iyotodobadii ciidamada jaad iyo nigeriyana waxay magaalada damaska ee waqooyiga bari dalka niger dalka nigeria dib u qabsadeen oo ay hore ugu sugnaayeen ciidamada boko haram magaaladaas ayay ciidamadu qabsadeen ayaa ku taalla xuduudda ay wadaagaan labada dal ee niger iyo nigeria mahadsanid qodobadaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaa baahinteena idacadyada oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga idaacadda v o a tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.